الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii xisnulmuslim waxaana ku dhex jirnay adkaartii uu aqrisanayey qofkii cadowga la kulmaya oo inuu cadow la kulmo u diyaar ah amase qof suldaan ah ducadaas waan soo dhammaynay waxaa noogu xiga ducaau man khaafa dulma suldaan qofkii ka cabsada suldaan qof suldo haysta oo xugun haysta xugunkaasu intuu rabaa leekaado inuu dulmiyo qofkii ka cabsada ducadii uu uga ducaysa lahaa taas weeye midaan hadda gelaynaa ducaau man qof ducadu ku ducaysa lahaa khaafa ka cabsaday dulma suldaani suldaanka inuu dulmiyo wuxuu leeyahay allaahumma allah rabba asamaawaati ciraryaalka rabbigooda ciraryaalka asabci ee toddobada ah wa rabba alcarshi carshiga rabbigiisa carshiga alcadiimi weynanka badan kun lii ii noqo jaaran min mid iga badbaadiya min fulaan ibni fulaan hebel hebel ilaahow hebel hebel mid iga badbaadiya ii noqo wa axsaabihi iyo kooxihiisa ilaahow hebel hebel waa suldaanku magacaabi markaasuu leeyahy suldaanka hebel hebela iyo kooxihiisaba ilaahow iga badbaadi min khalaa'iqika makhluuqyaalkaaga xaalay ka mid yihiin an yafruda inuu ciqaab kula soo degdego allow iga badbaadi calaya korkayga axadun qof an yafruda inuu ciqaab kula soo degdego calaya korkayga axadun qof axadkaasoo minhum ayaga ka mid ah ilaahu taas iga badbaadi ow yadqaa ama inuu xadgudbo ilaahu iga badbaadi oo mid ayaga ka miduu igu xadgudbo caza waxaa xoog lahaaday jaaruka qofka adiga badbaadada kaa dalbaday caza waxaa xoog lahaaday jaaruka qofka adiga badbaado kaa dalbaday wa jalla waxaa weynaaday hanaa'uka adiga ammaantaada wa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane hadalkaas maahan xadiis marfuuca waa ahar cabdullaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu cabdullahi bni mascuud aa yidhi qofkii suldaan ka cabsadaa ducadan ha ku ducaysto wuxuu kala dhihi karaa allaahu ilaahay baa akbaru wax walba ka weyn allahu ilaahay baa acazu ka xoog badan min khalqihi makhluuqiisa jamiican xaalo ay dhan yihiin allaahu allah acazu ka xoog badan mimaa kii akhaafu aan ka cabsanayo wa axdaru ka digtoonahay acuudu billaah ilaahay baan magan galaa alladii ilaahay baan magan galaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahane acuudu billaah ilaahay baan magan galaa alladii allihii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahane almumsiki allaha haya asamaawaati ciraryaalka asabci ee toddobada ah almumsiki samaawaati ciraryaalka allaha haya asabci ee toddobada ah an yaqacna min an yaqacna inay dhacaanna ka hayoo ka celinaya calal ardi dhulka korkiisa ay ku dhacaan ilaa biidnihi idankiisa inay ku dhacaan maahane min shari cabdihi addoonkiisa shartiisaan ka magangalaa fulaanin oo hebel ah iyo wa junuudihi ciidamadiisa iyo wa atbaacihii kuwa raacsan iyo wa ashyaacihi taageerayaalkiisa oo min aljinni jinni ah iyo wal insi insi kulli ilaahu adhaan kaa magan galaa allaahumma allow kun li ii noqo jaaran mid iga badbaadiya min sharihim shartooda jalla waxaa weynaaday hanaa'uka ammaantaada wacaza waxaa xoog lahaaday jaaruka qofka badbaada kaa dalbada wa tabaaraka waxaa kayrkiisu batay ismuka magacaaga wa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka adiga maahane halaaa maraatin saddex maruu ku celin cabdullaahi bni cabaas ayaana hadalkanu ka sugnaaday oo waa mawquuf oo cabdullaahi bni cabaasaa wuxuu yidhi waxa weeyaan haddaad u tagtoos qof suldaanaho laga cabsado qof suldaanaho laga cabsado haddaad u tagto waxa weeyaan ducadan uga ducayso oo aad ka cabsaydo inuu dhibaato ku gaadhsiiyo cabdullahi bni cabaas ayuu ka sugnaaday inuu saas yidhi adducaau ducada lagu habaaro calal caduwi cadowga dacaa markay calaa ka dambaydo waa habaar laan markay ka dambaydana waa duco marka habaarka lagu habaaro weeye adducaau habaarka lagu habaaro cala alcaduwi cadowga waxaad leedahay allaahumma allah munzil alkitaabi yaa munzil alkitaabi kitaabka qur-aanka allihii soo dejiyayo sariica alxisaabi xisaabkiisu allaha uu deg dega badan yahayo ihzim allow jebi alaxzaaba gaalada isi soo bahaysatay ilaahow jebi allaahuma hzimhum allow gaalada jebi wazelzilhum ilaahow ciidda la gilgil oo macnaha cabsi ku sallid weeye cabsi ilaahayow ku sallid sidaasaa loola jeedaa marka xadiidkaasna waa xadiis nabiy sala allahu calay wasalam marfuuc aho cabdullaahi ibnu abi awfa ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu maa yaquulu waxa uu leeyahay man khaafa qofkii ka cabsada qowman dad qofkii qolo dad ka cabsada wax uu leeyahay waxay rabaan dadkaasu ahaadeen wuxuu leeyahay allaahuma akfiniihim allow iga kaafi bimaa shita sidaad rabto allow iga kaafi ciidankaagu waa badan yahay qaababkaad iga kaafi kartaa waa badan yihiin ilaahow sidaad rabto iga kaafi ducadan waxay ahayd xadiiskan suhayb ibnu sinaan arruumi abu yaxya ayaa wariyey suhayb ibnu sinaan abu yaxya arruumi waxa weye waxaynu ku jirtay qisadii qulaamka iyo raahibka wey wiilkii yaraayo ninka gaalkaa waxa weeyaan oo boqorkaa uu inuu boqorku dilo rabay ee ciidanu ku darin soo diluu leeyahay ciidanku mar alla markay dili rabaanu leeyahay allahuma akfinihim bimaa shiita allahu saad rabta iga kaafi doonaa lala saaray badda dhexbartankooda inta geydan ku tuuriyo hadduu ka laabadiido islaamka markaasuu yihi allahuma akfinihim bimaa shiita markii doontii dhexbartankeeda baddii dhexbartankeeda doontii taaganta doontii waa gadoontay asaa kaliyaa kasoo badbaaday marka ilahay siduu rabuu kaaga kaafi karaa wuxuu ihi buurta hebla inta geydan korkeeda ka tuuro hadduu ka laabadiido islaamka buurtii ay geyen war islaamka ka laabo markaasuu yidhi ka laaba ma markasuu yidhi allahuma akfinihim bimaa shiita ilah saad rabto iiga dhici buurtiyaa gilgilatay intii kale waa baabeen keligiisaa yidhi ducaau man qof tuugmadu ku ducaysa lahaa asaaba uu asiibay shakun shaki fil iimaani iimaanka qofkii iimaankiisa shaki ka galo wixii uu ku ducaysa lahayn halkaana ka gelayna waad shakida wuxuu ku yidhi saddex arrimooda laga rabaa yastaciidu billaah ilaahay buu magan galaa yantahi waana ka joogaa camaa shaka fiihi wuxuu ku shakiyey yaquulu wuxuuna leeyahay aamantu billaahi allaan rumeeyey wa rusulu rusushiisana waa rumey saddex arrimooda laga rabaa horta inuu ilaahay magan galo ilaahay inuu magan galo oo uu yidhaahdo acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ko waa laga rabaa inuu ilaahay magan galo waxaa kaloo laga rabaa yantahi inuu ka joogo camaa shaka fiihi wax uu ku shakiyey waa inuu ka joogo qalbigiisa waswaaska ka saarto labo saddex waxaa laga rabaa inuu yidhi aamantu billaahi allaan rumeeyey wa rusulih laba xadiid weeye yastaciidu billaahi iyo yantahi camaa shaka fiihi labadaas xugun xadiis isku xadiiday ku jiraan abu hurayra wariyey qeybta kalena oo ah aamantu billahi wa rasul inuu yidhahdo hal xadiid ku wada jiraan waa hal xadiid abu hurayrana wariyey xadiidkana tamaamkiisu wuxuu ahaa nabigaa wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama yaati shaydaanu axadakum qofka inin ka mida shaydaana u imaana fa yaquulu man khalaqa kada man khalaqa kada shaydaananta u yimaado wuxuu leeyahay shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray xataa yaquula ilaa marka dambe cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray suu leeyahay xataa yaquula ilaa shaydaanku marka dambe qofka yidhaahdo man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray adiga lah rabbigaa wax walba abuure marka shaydaanku fiiri dab inuu qofka u dhiga nabiga wuxuu yihi sala allahu calay wasalam faidaa balaqahu falyastacid billaahi walyantahi markuu halkaas gaaro ilaahay ha magan galo oo shaydaankan ha ka magan galo hana ka joog oo waswaaskan iyo waxaan qalbigiisa ayuu u furi marka halkaas maxaad ka faa'iday haddaad waxaas dareento shaki weeye waxa weeyaan ka joog ilahayna magan galo labadaas xugun xadiidkaas hore ku jirta xadiidka kalena wuxuu ahaa nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa yazaalu naasu yatasaa'aluuna xataa yuqaala dadku ka suuli maayaan inay wax isweyweydiinayaan shaydaan kale isweydiiya yidhahdaan haadaa kan khalaqa allahu allah abuuray khalaqa allahu alla abuuray alkhalqa makhluuqa faman khalaqa allah alla isaga yaa abuuray ilaa ay marka dambe halkaasu gaarsiiyo shaydaanku nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalama faman wajada min dalika shay-an arrintaas wax ka mida qofkii dareemaa falyaqul ha yidhahdo aamantu billah riwaayad kaleeto waa rusulihi ay ku darin marka saddexdaas arrimood alga arka haddaad waxaas dareento inaad tiraahdo acuudu billahi min ashaydaani arajiim arrintan aad ka joogto aad ma tira aamantu billahi wa rasulih wuxuu kaloo samayn afar yaqra' wuxuu akrinaa qowlahu alla hadalkiisa tacaala alla waa sarreeyaa huwa alwalu ilaahay waa kii horreeyey waalaakhiru ilaahay waa mid ka dambeeya waaddaahiru ilaahay waa mid ka sarreeya waalbaatinu ilaahay waa midka addoommadiisa ka qarsoon wa huwa alle bikulli shayin wax walbaba caliimun waa mid u ogaal badan albaatin almutaxajib can alkhalqi khalqiga mid iska xijaabay weeye alle waxyaalaha qarsoon waa mid ogna waa lagu fasira mid inuu aayadan akriyo xadiid marfuuca maahna waa ahar cabdullahi bni cabaas ka sugnaaday oo mawquuf ah oo nin waxa weeyaan taabici ah oo abuzamiil la dhihi jiro la dhihi jira magaciisa samaak ibnu weliid oo taabiciyaalka ka mid ahaa aa cabdullahi bni cabaas ku yidhi arrin aan qalbigayga ka dareemaya maxay ta kaasuu yidhi oo oo shaki ah waa maxay markaasuu yidhi idaa wajadta fii nafsika shay-an faqul waxa weeyaan waxaa tiraa huwa alawalu walaakhiru walظaahiru walbatin wahuwa bikuli shan caliim mar haddaad qalbigaa wax ka dareento aayaddaas akri cabdullahi bni cabaasaa yidhi ducaau qadaai dayn daynka gudidiisa ducada loogu ducaysto dayn haddii lagugu leeyahay ood rabto ilaahay inuu kaa gudo ducada loogu ducaysto ayaan halkaana ka gelaynaa waxaa leedahay allahuma kfinihim allow iga kaafi bixalaalika xalaashaada iiga kaafi can xaraamika xaaraamtaada ilaahow xalaashaada igu kaafi oo mid ugu filan ka dhig oon xaaraamta uga kaaftoomo wa aqnini allow iga deeq bifadlika bisababi fadlika fadligaaga sababtiis caman siwaaka wax alla wixii kaa soo haray oo makhluuqa ah ilaahu mid ka deeqtoon iga dhig oo ha ii baahin xadiidkaas cali bnu abi aalib baa wariyey weliba xadiidka bilowgiisa waxaa ku jirtay cali bnu abi aalib waxaa u yimid nin addoon ah oo sayidkiisii yidhi waxa weya intaasoo hantiya haddaad ii keento xorata sayidkii markuu sidaas yidhi addoonkiina waa waayey dhaqaalihii meelu ka keeno marka cali bnu abi aalib inta u yimid uu yidhi niho waa waaye lacagtii laygu kitaabeeyey meelaan ka keenay ii kaalmee markaasuu cali bnu abi aalib wuxuu ku yidhi ma waanan ku barayn kelimaad nabigii i baray rasuulki ilaahi i baray sala allahu caleyh wasalam low kaana calayka mithlu jabali siir daynan adaahu llaahu canka haddii xataa lagugu leeyahay buurta siir la yidhaahdo dayn ah ilaahay yaa kaa guda hadaad ku ducaysato buurta siir la buur weyn waa haddii lagugu leeyahay iyadoo dayn ah haddaad ducadan ku ducaysato hore alla kaaga gudi taas miyaanan ku barayn markaasuu baray oo yidhi waxaa tira allahuma akfinihim bixalaalika allahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa aqninii bifadlika caman siwaaka marka xadiidkaas cali bnu abi aalib ayaa nabiga ka wariyay waana xadiiskaas sidaas u faa'iidada badan wuxuu kalaa qofka ku ducaysan daynka ilaahay inuu ka guda rabo wuxuu leeyahay allaahumma allow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaa min alhami murugo oo waxa soo socdaan ka murgo waalxasani tiiraanyo wax horay oo tegay aan ka walwalo waalcajsi kariwaa inaan qayrkii awoodi waayo ilaah adaan kaa magan galaa waalkasali wehsid adaan kaa magangelin oo qayrka anoo caafimaad qaba haddana niyad inaan u waayo aan ku sameeyo wlbukli bakiltinimana ilaahu adaan kaa magan gelin waljubni fulaynimadana adaan kaa magan gelin wadalaci dayni daynka culayskiisana waan kaa magan gelin waghalabat rijaali rag inay iga adkaadaanna waa kaa magan gelin oo ay isqasmaan hore usaman xadiis ducaau waswasati waswaaska ducada looga ducaysto fi salaati lagu waswaaso iyo walqiraati qirada in lagu waswaaso waxa weeyaan qofka salaada dhexdeeda markuu joogo waxa weyan hadduu ku waswaasayo shaydaan waswaasiyo oo waxa weyan ragcaadkii wuxuu tukaday u gara weyna qiradii meelu marsana gara weyna hadba ay iskaga qasmaydo ducada looga ducaysto wey salaadeeda ku jira qiradii kuu socon weyda ku dhibta oo waxa weeyaan qur-aankii waa taqin faatixadiiuba kaa waswaasin hadduu rabo adkaartiiu kaa waswaasin ragcaadkiiu kaa waswaasin ducada looga ducaysto qaar badan soomaadnaan arag oo salaadan xiro karin oo allahu akbar al al u leeyahy maantona allahu akbar haddana waa ka bixi qaar kaleeto waxaa at ta at leey ataxiyaadki ma akrin karo ataxiyaatu waana yaqan mana akrin karo salaadii ma xiro karo waa ku rafaada qaara laba ragca uga tegay jamacada masaajidka isagoo taagan shaydaana ku cayaaraya isagiina ma garto shaydaankii qaab la iskaga dhexiyo allahu akbar haddaad tiri markaad tirado salaadii inta istaagtood xirato allahu akbar shaydaana wuxuu kuleeyay salaadu kuma xirnay salaada iska sax shaydaan marka ma naasixa ma kuu nasteexayna ma salaadu kuu toosina nabi maxamedaa sheegay soomaha sala allahu alay slam salaaddu allahu akbar inay ku xidhanto khalaas nabi maxamed adeec salaaddu waa kuu xidhantay shaydaana kule ma kuu xirnaa adeecin intaas waa inaad garataa nabi maxamedaa ku yidhi sala allahu alay slam haddaa inta qalbiga ku qabato allahu akbar tiraahdo salaaddii waa xidhanta shaydaanna muxuu ku leeyahay kuuma xirna ataxiyaatu markaad tidhi waa kuu sax shaydaan wuxuu kuleeyahy sax kuuma aha fiiri ma shaydaan adeecin mase ilaah shaydaan marka inaad adecda maaha haddii marka waxaas aad isku aragto waa inaad horta sidaan u daweydo fiiri sida la iskaga daweeyo acuudu billah ilaahay ayuu magangelin min ashaydaani shaydaanku ka magangelin shaydaanka arajiim naxariista ilahay laga fogeeyey watful tuf calaa yasaarika bidixdaadana talaatan saddex goor candhuuf u tuf tafliga waxa la ihahda afuufid candhuufu la jirto tafliga saasa la yhahda anagi soo marnay nafdiga maxaa la ihahdaa afuufid candhuuf yar ay la jirto ama aysan laba jirin laakiin tafliga candhuufa la jirta saddex gooru markaa isagoon qibladiis ujeeda salaadii kudhex jira qibladii u ku jeedaa qiblada toos uga wareegima si yar wax yarunta qoorta saas u dadbo oo puh puh puh kuleey ilaa shaydaanki halkaan taagan saddex goor horta wejiga uga tuf soo uma jeedid haddii qof kaa xiga marka qof kaa xiga ama masaajidaad ba joogtaaba oo masaajidka gobashiisa aan cadhuun ku tufta lama ogola maradaada marka maradaada ayaad ku tufi ta agga dhibixdaa iska marido po po po saddex goor marka waskaas xadiidkana bilowgiisa ayaa waxaa ku jiray cuhmaan ibn abilcaas ayaa waxa weeye rasuulka ku yidhi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayow shaydaan ayaa aniga iyo salaadiina kala dhex galay iyo qiradii wayga qasas qiradii iyo salaadii markaasaa nabigu yidhi sala allahu alay slam daaka shaydaanu yuqaalu lahu khinzib kaas waa shaydaan waxa weeyaan waxaaba magaciisa la yidhaahdaaba khinzi baa laydha waa caamba waa la yaqaanaaba shaqadiisuba waxay tahay dadka tukaa inuu qaso soo ma jeedid marka nabiga wuxuu yihi sal lahu alay wasalam fa idaa axsastahu fatacawad billah mar haddaad dareento ilaahay ka magan gal watful can yasaarika alaaan bidixdana saddex goor candhuuf u tur nin kale saxaabigii jaliilka cuhmaan ibn abilcaas wuxuu yidhi fa facaltu dalika faadhabahu llahu canii shaygu diinka qofka isagoo ku kalsoon hadduu sameeyo wixii lagu ballan qaaday waa ku hela wuxuu yidhi sidiiaan yeelay ilahay wayga wada waswaaskii lakiin haddaadan kuba kalsoonayn amaadan yeelin dee halkee ku arkan caafimaad ducaau man qof ducadu ku ducaysa lahaa istascaba uu ku adkaaday caleyh korkiisa amrun arrin qofkii arrinu ku adkaato wixii uu ku ducaysa lahaa muxuu ku ducaysan wuxuu leeyahay allaahuma allow laa sahla wax fudud ma jiraan ilaa maa shaygii maahane jacaltaw aad ka dhigto sahlan mid fudud wa anta adigana tajcalu waxaad ka yeeshaa alxasna shayga culus oo adag alxasna waa shayga adag shayga adag waxaad ka dhigtaa idaa shita markaad rabto sahlan wax fudud shayga adagaad markaad rabto wax fudud ka dhigtaa anas ibn malik ayaa xadiiskaas wariyey kaasaas ku ducaysan allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna idaa shita sahlan maa yaquulu wuxuu leeyahay wayafcalu uu samaynayo man adnaba qofkii dembaaba demban dembi qofkii dembaaba oo raba inuu toobad keeno wixii uu samay lahaa ama uu dhihi lahaa ayaan halkan ka gelayna nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam maa min maa min cabdin addoon ma jiro addoonkoo yudnibu dembaaba demban dembi oo fa yuxsinu wanaajiya adduhuura dahara qaadashada uma yaquulu uma yaquumu istaaga fa yusallii tukada ragcatayna laba ragco uma yastakfirullaha ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaa hadduu addoon sidaas yeelo gafara allahu lahu ilahay waa u dhaafaa qofkii dembaaba waxaa la rabaa inuu kow istaago dahaarada iska wanaajiyo si fiican u weyse qaato dahaaradiisa dhammaystiro kadibna inta istaago laba ragca uu tukado kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiisto abubakar usidiiq ayaa xadiidkaas wariyey markaa dembi dhaaf dalbidiina dembiga labaa loo kala qaadin inuu xaq ilaahay yahay oon banu aadan shaqo ku lahayn ood ilaahay keliya ka gashay iyo inuu xaq banu aadan yahay hadduu xaq ilaahay yahay saddex shardiyaa lagaa rabaa inaad kow ka shanlaydo horta dembigii hore kow horta ko waxa wey inaad ka fuuqdo dembigii hore ee adoo dembigii dhexda uga jira qofaad xaman kas leeda astaqfirullah ma xamani saasay ka sheegayeen jees jees aa leedaa taas taas dembiga kaaga siisiyaade toobad ma ahan ma garatay waxa weya dembiga horta waa inaad ka fuuqdo ko waana inaad ka shallaydo ka murugto labo waana inaad goonsa goosato ood go-aansato weliga inaadan u laabayn taas waa xaqullahi hadduu yahay saddexdaasa kaaga filan xaq banu aadan hadduu yahay saddexdaanaad samayn xaqiina qofki ilahay ad u celin hadduu hanti yahay haddaad xamatay amaad caydayna icafi aad leeda inta u tagto icafi aad leeda marka sidaas weeye shardigaas afraada lagaa rabaa intaan ilaahay la hortegin waa inaad maanta xaqa ka guda aq iska bixidaa ducaau tardi shaydaan shaydaanka cayrintiisa ducada looga ducaysto iyo wa wasaawisihi waswaasyaalkiisa shaydaan sida loo layskaga eriyo iyo waswaasyaalkiisa shayaadiintu dhib badan ay ku hayaan ummadda muslimka caafimaadkooday dhib ku hayaan adduunyadooday dhib ku hayaan diintooday dhib ku hayaan dhib badanay ku hayaan dhibabkaasoo dhan marka shaydaanka inuu layska eriyo waxyaalo badana loo adeegsadaa ducaau dardi shaydaan shaydaanka cayrintiisa ducada loogu ducaysto iyo wawasaawisi waswaasyaalkiisa sida layskaga eriyo alisticaadatu magangelid bilaahi ilaahay la magan galo miduu shaydaanka laga magan galo midda ugu horeyda horta markasta inaad ilaahay ka magan gasho shaydaanka ta labaad oo shaydaanka lagu eriyo alaadaanu aadaanka aadaanka waa ku cararaa xadiiska abu hurayra tusayay shay aad ugu cararaa shaydaanku nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam marka la adimo oo salaada loo adimo shaydaanku waa cararaa isagoo aaryo gadaal kasii daynaya dhawaaqeeda la maqlayo aaryo dhawaaq leh isagoo gadaal kasii daynayo oo aaryadaasna usii daynaya yaan lagu maq yaada adinka maqal kaliya siduu adinka u dhibsanayo waa cararaa marka adinku dhammaadu soo laabtaa mar alla markii la aqimo haddana cararaa si uusan u maqlin markii aqinku dhammaaduu soo laabtaa markaasuu qofka tukaa intaa dhinaca bidixda kasoo istaaga waxa weeyaan qofku waswaasina dhinaca bidixda xadiidku ma jira waxa weya nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam markii la dhammeeyo aqinka ayuu soo laabtaa markaasuu qofka iyo naftiisa inta kala dhex galo ayuu wuxuu idha shay hible xasuuso arrinta hiblaahe wax alla wixii uu awal halmaamay uu markaas soo xasuusana uu le arrinta hiblaahe arrin uu awal uga murugsayo lah ni arrintaas maxay waaba iska halmaamay uu markuu salaada galu leeyahy arrin hible waadan ogeyn saasay ku ahayd arrin hiblena saasay ahayd inuu ku mashquuliyo raba marka waa khatar wey marka shaydaanka waxyaalaha lagu cayriyo oo aad u muhiimka waxaa ka mid ah waxa weeyaan qur-aanka akrintiisa qur-aanka akrintiisa wa khaasatan wuxuu ku yidhi aladkaaru arrintaas saddexaad aladkaaru adkaar inuu akristo wa qira'at lqur'aan iyo qur-aan inuu akristo weliba guryaha in suurat baqara lagu akriyo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa ayay ku sugan tahay nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira waar waxa weeyaan guryihiina qabriyaal ha ka dhiganina qaala rasul rasuulka ilahi wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira waar guryihiina qabuurahoo kale ha ka dhiganina qabri mogta qofka ku jira qur-aan ku dhex akrisama laakiin guryihiina qabuuraha ka dhiganina ina shaydaana yanfiru waa ka cararaa shaydaanku min albeyti guriga alladii guriga tuqra'u lagu akriyo fii dhexdiisa suurat lbaqara guriga suuratulbaqara lagu akriyo shaydaanku waa ka carara arrintaas waa muhiim wey marka qur-aanka inaad ku akrisato guryaha oo suuratbaqarana ku akriso adugu akriso waxa weyan canjalado iyo baqara iyo waxbaha ku shidayna akriso adiga ilaahay ku caabud adiguba aleyh ilaahay ku caabud oo ku akriso marka aad u muhiimta weliba qiso aad u muhiim ah ayaa sheikh culimmada waaweyn oo soomaalida ka mid a ayuu arrintan ku saabsan qur-aanka oo guryaha lagu akrisanayo ayuuba iiga sheego aad u faa-iido badan wuxuuna igu yidhi waxaa dhacdayr wadamadan carabta wadanka mid ah ayaa waxaa joogay waxa weeyaan wiil oo dhalinyarada oo ciyaalsiyada carabta ka mid ah sidaa oo annaga laftirkeena soomaalideena aan u leenahay ciyaalsiye carabta laftooda qaar ciyaal fidnoobay waa leeyihin oo ciyaalsiyaha dhafoor raxiir ayaga marka dhafoorada badana ma xirtaane waxay badan yihiin inay tinta sii daystaan oo tindheeriya yeeshaan marka mid ciyaalsiyadaasa ayaa wuxuu yidhi gabar wanaagsan ee multasimadahoo wadaad ah ayuu soo doonay gabadhi waa diiday waxay tiri ciyaalsiye ma rabo marka go-aan ilaa makri u degay marka wuu tegey khalaas waxa weeyaan masaajidku iska galay safka horeeta shanta salaadood waxaa loo adimaa isagoo ku jira masaajidka qur-aanku iska akrin tintii iska gaabiyey qamiiskii ayuu gaabsaday qamiiska wel waa jiidaan ciyaalsiyaduy sida gaaladu suraawiisha u jiido waxa weya qamiiskii gaabsaday cimaamadiisi awalba cimaamad iyagoo iska qaataan cimaamadiisi waa qaatay koofidu iska saartay tintii sidii culummadii u jartay waxa weeyaan safka hore waa booya madaxu ruxa qur-aanu akrina adkaartu akrina waxaa la yidhi wiilkii magaaladii o dhan waxa u martay hebel mudawicu noqday mudawica qofka oo multazimka wadaadkaa yidhahdaan mudawicu noqday yidhahdeen kaas waa ilaahiyaa u gargaaray gabadhiina warkii waa gaaray meel kasta magaaladii waa maray arrintaas markay dhacday wuxuu sameeyey gabadhii soo doon wuxuu yidhi aniga hadda waa wanaagsanaaday shaydaankuna qofka mar waa haween waa khiyaani karaa ilaahay weyna ha iga cafiyo wixii hore haddee hadda gabadhi in laysiyaan rabaa hori waxay tiri awalba diin xumaadaan ku nacay hadduu ilahay uga toobad keenay khalaas gabadhi bis waxa weeyaan waa waa la siiye wiilka marku ayaan joogay hadde wax oo gabar lagu rabay aheyda diin ilaahay raalli ahaan looga raba ma ahayn ee diinkii uu ka tegay haddana ciyaalsiyanimadiisii u dhurta gabadhi way aragtay inuu ninkaanu diin haynin waxay tiri hooya gurigeedin raba ina soo boqdo bal gurigii gee wuu qaaday gurigii iridda markuu ka geeyay albaabka ay ka gashay tiri aniga adig waa noo kala dhamaatay dib ay igu soo laaban uu tegey wuxuu go-aansaday marka gabadhii inuu shayaadiin iyo u adeegsado balqaabu usoo ceshado marka waxaa la yidhi adduunka wuxuu yidhi yaa ugu sixir oqoo og markaasay waxaa la yidhi hindiya hindiyuu tegay lacag fiicanna wuu haystay lacagu qaatay mid sixroolayaasha kamid ahoo aad ragga ugu taqaquska badan kamida uu u teg markii loo tilmaamo la yidhi ninkaasaa ragga ugu waaweyn kamida kii u tegay wuxu yidhi ni gabar ay diido saas ii rafaadiday marka gurigii iyada ordayda ma keeni kartaa markaasuu yidhi ha haddaad intaasoo lacaga dhiibto lacagtii marka shiiku ii sheegay anaa sii iska daayo iska halmaamay lacagtii uu siiyey wuxuu yihi maalin heble ii imo maalin hebladii u yimi markaasuu yidhi haye maxaad ii hayda markasu yii wax aan kuu qaban karo male lacagtaadi qaado wax aan kuu qaban karo male gurigaas aniga fooda waa geli waay markaasuu yidhi yaad ii tilmaamay laha oo sixirkaaga sarrey markasu yidhi hal ninaa jira lakin haddee oo sixir aniga wax maanta iiga sarreeyay adduunkan maanta ninaa ka jooga laakiin kaas qarashkiisaadan bixi karin war maanta waxa weyn gabadhaas wixii keenaya waa la baxayaahe oo qarashee ii sheeg markaasu ninkaas wey ninkii u teg sixirka ugu sarreey hindiya markaasuu yidhi arrintaasaan ku imid gabadhaasaan raba markaasuu yidhi toban kun oo dollar halkaas anaa keenaye tobankii kunoo miiska saare miskaas dambaan xasuustaa bis maalin heble iima u yidhi maalin hebladii uteg markaasuu yidhi haye maxaad ii hayda markaasuu yidhi hod lacagtaada qaado tobankaaga kun wax aan qaban karo maa gurigaas fooda waa geli weyna yidhi gurigan qur-aana lagu akristaa huu yidhi suuratulbaqaraa lagu akriyaa annaguna shayaadiinan adeegsana inagu inta dhaqaajino qofka gacanta sooma qabano shayaadiinan adeejina markaasan qofka waxa weeyaan sixir iyo haddii la rabo in la sixro iyo si walba oo dhibaato iyo balaayo lagu gaarsiina shaydaana loo dhiiba shayaadiintii foodaba waa geli waayen gurigaas agtiisa waa tegi waayen marka wax kama qaban karo yaad ii tilmaamayd ahaan sixir maanta wax iiga sarreeya dhulkan kuma ogu yidhi sixir anaa ugu sarreeya ana wax ka qaban waayo marka waa arrin runtii haddee waxaa nooga filan annaga waxa weya qisasku un waay waxay ku sii dareensiinayaan runtii hadalkii nabi maxamed sala allahu alay wasalam laakiin horeyaa nabigu noogu sheegay inaan shaydaan soo geli karin oo usoo dhowaa karin oo ka cararayo guriga suuratulbaqara lagu akriyay marka tii nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaa nagu filan taasuna way sii xoojino waxa weyan waa kalsooniday kuusii xoojin marka dadka waxa weyan maanta aad waxaa looga wada cabanaya oo laga dhib la wada sheeganaya waxa weeyaan waxa weeyaan sixir iyo jinni iyo dhibaatooyin aad u badan oo markaas ilaa inta xerya loo furtay markii dambe haddee dadkiina banu aadamkana waxa weeyaan fursaday wada eegtaani a xerya inta loo furtaa meelahaas xeryahay ku wada xeraysan yihiin xeryahaasna badanaaba uma badna wax inay ku caafimaadaan sababtoo ah waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam waqtigii saxaabada iyo midna lama oqoon xera oo waxa weeyaan dadka lagu qoraan saaro dadku ku xeraysan yihiin wax la yaqiin ma ahayn dadka qofkii muslima u yimaadna adkaartu ku akrin jiray iyaguna adkaarta akrisan jire ilaahay ku caabudi jireen tii yaana dariiqii aana lagu waxa weeyaan faa'iidadu ku jirtaahe waxa weeyaan haddii wadaad inta meel iska furto uu yidhaha wixii jinni dhibayba hala iigu keeno oo silsiladaha halkaas lagu tixo waxa weyan arrintaas guul keeni maydo wax guula keeni maydo waxaa roon sidii nabi maxamed sida fiican waa sidaas qof walba asagu inuu adkaarta akhristo ilaahay ku caabudo ugu dhowaado qofkii muslima oo walaalkiisao soo boqdaana ku akriyo sidaas weeye laakiin xirfad iyo shaqo hadday noqoto ikhlaaskii ayaa baabiin waxa weeyaan ikhlaasku mar hadduu baaba-ana axadkii wax laga rabay waa allah waxba looga heli maayo waxaan ikhlaas ahayn marka aaday muhiim u tahay adkaaraha in la akhristo oo qofku asagu ilaahay ku caabudo adducaau baryada uu qofku ilaahay ku tugay marka waxaan aad u baraarujin lahay adkaarta qofku ha laasimo shaydaan uma soo dhowaa kara gurigana qur-aanka ku akhrista suurat lbaqara adkaaru sabaax adkaaru lmasa adkaaru nawm adkaaru listiqaad adkaaru dukhuuli lmasjid adkaaru khuruuji minhu adkaaru dukhuuli lmanzil guriga markuu gala guriga markuu ka baxa markuu seexana markuu soo toosa adkaarta galabtii adkaarta subaxdii waxa weeyaan imisaan soo marnay shaydaan uma soo dhowaa karo shaydaan uma soo dhowaa karo marka taasaa qofka waardiye u noqon karta imisaa ku jirta xadiisi aan soo marnay inaan shaydaan usoo dhawaa karin in shaydaanka laga kaafina in shaydaanka laga waardiyeyna inay ku filan yihiin meelaan soo marnay taasaa marka qofku in u laabtaa muhiim adducaau baryada uu qofku ilaahay ku tuugaa xiina waqtiga yaqac uu dhaco maa shay laa yardaahu uusan raalli ka ahayn ow quliba ama looga adkaado calaa amri arrintiis qofkii waxa weyan muslimka ahaa haddii arrin waxa weeyaan uu dhibsanaya ay dhacdo muxuu samayn ma argagixin alla saas haddaan yeeli laha alla saas haddaan yeeli laha alla tala igu dhacday miyuu leeyahay maya waxaa la rabaa inuusan argagixin ee waa inuu yidhaahdo qadar allaahu wamaa shaa facal ilaahay baa qadara ilaahayna wuxuu doono waa sameeya qadar allaahu wamaa shaa facal waxa weeyaan waa wixii danahaas adduunka ku saabsan waa noocaas di macsi aad ku dhacday qadar allah wamaa shaa facal maahana waa inaad toobad keento iyadoo soo marno di macsi aad ku dhacday laakiin di dhib kale dhacay waxa weeyaan inaad argagaxdo maahan inaad tirahdo maan haddaan saas yeeli laha saasay noqo leed haddaan saas si kale maba noqoteen sidaas dhacday un baa dhici laheed marka qadar allahu wamaa shaa facal waa inuu yidhahdaa xadiidka abu hurayra wariyey dhammaystirankiisuna wuxuu ahaa fiirihi xadiidkaas faa'iidadii almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif wa fi kullin khayr nabiga wuxuu yihi sala allahu alay wasalam qofka muuminka ee qawiga ah ee iimaankiisu xooga badan yahay qofka muuminka ah ee waxa weeyaan iimaankiisu xooga badan yahay nabiga wuxuu yihi sala allahu alay wasalam waana ka qayr badan yahay ilaahay agtiisana waa looga jacayl badan yahay muuminka daciifka ah muumin kastana khayra ku jiro nabigu sala allahu alay slam fiiriya markaas nabigu markaa wuxuu yidhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii ku anfacaya ku dadaal ilaahayna kaalmayso caza wajal walaa tacjiz ha caajisi fiiri saddex arrimood oo muhim a nabigu stabadhigay waxa ku anfacaya ku dadaal waxa weeyaan risqigaaga ku dadaalo shaqayso sidqaad risqi ku heli leed ee meel ha seexanin oo ha dhihin ilaahan tala saartay tala saarasho lama yidhahd taas lama yidhaahdo culimmadu waxay yidhahdaan taas tawakul lama yidhahde tawaakula la yidhahda tawakul waa maxay waxa weeyaan tawakul waa inaad marka koobaad asbaabtii la timaado sida nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii wax ku taraya fiiri hadday tahay ris dhaqaalo raadso risaaqad shaqayso hadday tahay cudur iyo caafimaad hadday tahay waxa weeyaan caafimaad saad ku heleed ku dadaalo isdawe oo ciddii oqoon u laho khibrad u leh ku dadaal haddaad caruur ay tahay waxa weeyaan guurso saad caruur u hesho ilaahayna ka tuug hadday tahay waxa weeyaan cadowska ilaalintiisa wixii asbaaba diyaarso cadowskaga dhici ilahay waxaa lagaa rabaa horta asbaabtii marka hore adugu inaad la timaado fiiriya xadiidka tawakulka low tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kamaa yarz kamaa yarzuqu ayr taqduu khimaasa wa taruuxu bitana nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi haddaad alla u tala saari lahaydeen sida shimbiraha ya alla waa in risaaqi lahaa sida u risaaqo haddaad ilaahay u tala saara lahayd inuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam sida shimbiruhu ilahay u tala saartaan ilaahay wuxuu iniin risaaqi laha siduu u risaaqo nabiga sala allahu alay wasalam shimbiraha wuxuu noo sheegay meel wax ma dhigtaan laakiin fiiri shimbiruhuma meel inta seexdaan ay yidhahdaan ilaahayaan u tala saaraan risaaqadayda maya nabigu wuxuu yidhi taqduu khimaasa aroortiyay ka lahaba iyadoo risaaqad raadayda oo gaajoon halkaasa bilig bilig bilig aroortii bulasha ka wada baxaan ee meel ma seexdaan wa taruuxu bitana markaasay soo carowdaa galabtii ayadoo caloosha u buuxdo fiiri kalahaad i caraabaa lagaa rabaa soo ma jeedid nabigana xadiiskaana muxuu yidhi ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayao dhan ku dadaal asbaabtii la imow adiga marka koow asbaabta qofku hadduu ka tago dariiqii nabi maxamed waa khilaafay sala allahu alay wasalam asbaabta hadduu ka tago xoolahaaga ilaasho xoolahaaga xifdiso risqiga raadso caafimaadkaaga ku dadaal cadowga waxaa iskaga celiya diyaarso asbaabtii la imow haddana asbaabta markaad la timaado mayadaad isku hallayne maya wastacin billaah ilaahay kaalma ka dalab ilaahay kaalma ka dalab caza wajal saasuu yihi nabigu sala la alay halkaasna maxaa ku baxay gaaladu asbaabtii waa la yimaadaan lakin ilahay kaalma kama dalbaan marka adiga khilaafo ilaahay kaalma ka dalab waxa tira ilahu igu kaalme asbaabteeda keliya iguma filne walaa tacjis ha caajisin oo meel inta iska fariisato hadhihin waxa weyan waa anugu ilahan tala saar nabi maxamed saasuu kuleeyahy sala allahu alay slam ha caajisin intaas markaad samaydo wa in asaabaka shay-un markaad dadaashe kadib haddii wax ku asiibaan falaa taqul hadhihin low anii facaltu kaana kada wa kada haddaan saas yeeli lahaa saasaa dhici lahaa haddaan saas yeeli lahaa dhibkan waa ka badbaadi laha ha dhihin waa dadaashay dadaalkaagi waxba waa ku imaan waaye waa guursatay waa gablantay waa shaqayday waa faqiirtay dhakhtar kasta waa u tagtay cudurkii waa bixi diiday adiga waa dadaashay laakiin asbaabtu inaa la timid waxba oo ku suurtageli wayn soo maahan qadarka alle marka ku kalsoonow oo ha dhihin haddaan saas iyo saas iyo ilahay uguma dhicin ha dhihin walaakin qul qadara allah wamaa shaa facal waxaad tidhahdaa allaa qadaray allana wuxuu doonu sameeya fa ina low taftaxu camala shaydaan maxaa yeele saasdaan yeeri lahaa war waa shaqo shaydaan albaabka shaydaankay furtaa soomaalida xataa dadka fitradoodu fiican tahay ee asalka ah ee aan la qasin way yaqaanin waxyaalaha la yaab kale oo waxay yidhahdaan saddex alla waa awoodaa kaamase yeelo allow guursamayahay gablamin ilahay waa awoodaa yidhahda weligay allow guursamayahay gablani alla waa awoodaa maryamo bint cimraan sooma siin ayadoon waxa weeyaan ayadoon ilma waxa weeyaan guursan soo ilahay mama siin waa awooda alle kaamase yeelo fiiri waxay yidhahdeen low camal falamaa yahay cadaabin ilahay waa awoodaa yidhah kaasa yeelima ha anugu salaad iyo son iyo mana laygu dayma low haya cadaabi ya meelaa iska fadhiisaan waxay yidhahdeen allow shaqaysan maayo irisaa meeshaasaan fadhinahay yaanan gaajo habeen gaajo ilahay waa awoodaa kaamasa yeelaya soomaalida waxa weeyaan waa caqiido cajiiba fiiri war qofku ma ahan inuu waxa weeyaan asbaabta inuu asbaabta ka tago ama asbaabta dadka lagala dagaalamo walaalayaal arrintaas ilahay looga cabsado asbaabta dadka in lagala dagaalamo waxa weeyaan waa khalad bayin ah waxaa la rabaa laba shay in laysku daro ko asbaabta dadka inay la yimaadaan in lagu booriyo ko haddana asbaabta inaysan tala saaran ilaahay ay tala saartaan in lagu booriyo asbaabta inaysan ku kalsoonaane waxay ku kalsoonaaneen allah ahday maxaa labada lafdi baa nabigaa leh sala allahu alay wasalam waa inaan midna laga tegin nabigaa dhaha ixris calaa maa yanfacuka waxa wax ku anfacaya ku dadaal wastacin billah ilaahayna kaalmayso marka labadii arrimood ba nabiga sala allahu alay waslm ayaa amray sidaas weeye qofka muuminka sida laga doonaya tahni'atu lmawluudi lahu qofkii caruur loo dhalay qofkii caruur loo dhalay wixii loogu bogaadi lahaa iyo wa jawaabi wuxuu ku jawaabi lahaa tan qof caruur loo dhalayaad maqashay wixii loogu tahniyey lahaa aa la rabaa maahan waxa weeyaan caaniya bi biyo iyo inaad iska tira maaha ha ha caaniya wiil iyo midna maahan waxaas lama rabo war fiicanaa la rabaahoo ducaahoo waxa weeye sharcigii waafaqsan maahane un wax iska sheeka soomaaliya ma fiicna tahni'atu lmawluudi lahu qofkii caruur loo dhalay wixii loogu tahniyeyday lahaa iyo wa jawaabi wixii loogu jawaabi lahaa waxaad leedahay qof caruur loo dhalay haddaad aragto baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo filmawhuubi laka waxa lagu siiyey waxa lagu siiyey oo laguu hibeeyey allah kuu barakeeyo ko wa shakarta alwaahiba allihii ku siiyey inaad ku shukridan allah ku waafajiyo wa shakarta fiiri inaad ku shukrida allah ku waafajiyo ku shukri alwaahiba kii ku siiyey wa balaqa ashuddahu asaguna ha gaaro xooggiisa oo ilaahay weyna ha gaarsiiyo xooggiisa iyo dhalinyaranimadiisa ilaahay ha gaarsiiyo wa rusiqta birahu caruur la dhalay wax ma taro caasiya inaan alla ku siina fiican hadduu caasi yahay sababtoo ah waxa weya waa shar un kula nool ee wa rusiqta birahu baarinimadiisana allah kugu risaaqo oo ilaahay baari ha kaaga dhigo saasaad ugu ducayn asagu ma iska aamusadi saas loogu duceeyo may waa inuu ducadan kusoo jawaabaa wayaruddu calayhi asna wuxuu ugu jawaabaa almuhana-u kii loo tahniyadeeyo loo bogaadiyey wayaruddu wuxuu ugu soo jawaabaa calayhi qofkii ducadan ugu duceeyey almuhana-u kii loo tahniyadeeyey wa u soo celina fa yaquulu wuxuu leeyahay baaraka allaahu laka adigana allaha ku barakeeyo wa baaraka calayka korkaaga allaha barakeeyo wajazaaka allaahu khayran ilaahay khayra kugu abaalmariyo warasaqaka allaahu milahu caruurkaygaoo kalena allaha ku siiyo saasuu leeyahy warasaqaka allaahu allaha kugu risaaqo milahu wa ajzala hawaabaka ajarkaagana allaha weyneeyo ducadaad ii ducayday ajarkaaga allaha weyneeyo xasanulbasri waa taabici taabicigaasa alfaadan laga hayaa alfaadan waxa weeyaan oo inta horaa inta hore oo qofkii caruur loo dhalo loogu tahniyadana xadiis nabi maahan qowl saxaabina maahan imaamkaas taabiciga xasanulbasriya laga hayaa inta dambe oo jawaabtaana culummada mid ka mid aha ku daray culummada mid ka mid a ayaa ku daray ee xadiis nabi maaha saas waa inaad ula socotaa maa yaquulu wuxuu leeyahay maa yucawidu maa yucawadu bihi lwlaadu dheh maa yucawadu bihi waxa lagu magan geliyo alwlaadu caruurta caruurtaada wax aad shaydaanka uga magan gelinaydo qaabkii shaydaan ay uga badbaadi lahaayeen ood ilaahay u magan geli laheed aa laguu sheega caruuraa kuu dhashay maalan sidaad shaydaanka uga magan geli laheyd inaad ilaahay magan gelidaa la rabo oy magan aad uga dhigto ilaahay ma garat maa shayga yucawadu bihi lagu magan geliyo alwlaadu caruurta kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucawidu mid magangeliya alxasana waalxusayn xasan iyo xusayn radia allahu canhuma wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu caleyh wasalam uciidukumaa waxaan idin magan gelinaa bikelimaatillaah ilaahay kelimooyinkiisa kelimooyinka oo sifaada alle iyo asmaada alle kelimooyinka attaamaati ee dhammayska tiran min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantiis ayaan idinka magan gelinaa iyo wahaamatin halaq dhammaantiis halaq halaq ma taqaanaa halaq waxaa la idhaha bahallada yaryarka oo dhulka gurguurtao dadka cuna waxa weeyaan maska abeesada jilbiska marsoobaxa raxankuwaaga haraanka goodaadada wax alla waxa bahala ee dhulka gurguurtay dadka qaniina bahallada yarka a la isku yidhaahdaa magac guud ay leeyihiin wey haama marka min kulli shaydaani shaydaan dhammaantiis ayaan ilaahay idinka magan gelinaa iyo wahaamatin halaq dhammaantiis cunugan yarka inu iska cunaa dhacdaba waa qofka weyn laftiis haday cunaan waa qatar wey qof weyni qof yar halaq hadday cuno bismillah waa qatar waana loo dhintaa wa min kulli caynin il dhammaanteedna ilaahaan idinka magangelinaa ishaasoo laamatin wax asiibta qumayo dadku inay ku qumayaystaan ishu waa wax jira waa wax jira ishu marka il dhammaanteedna ilaahaan idinka magangelinaa ishaasoo laamatin wax asiibta xadiidkaasna cabdullaahi bni cabaas ayaa nabiga ka wariyey radia allahu tacaala canhu adducaa ducada loogu duceeyo lilmariidi qofka jiran fii ciyaadati markaad soo booqato qof jiran markaad soo booqato ducada loogu duceeyo ducada loogu duceeyo weeye adducaa ducada loogu duceeye du dacaa maxaa nidhi hadday laam ka dambaydo waa maxay duco wey u tuugid ilaahay loo tuuga haddii ay calaa ka dambaydana waa maxay habaar wey soo sheegna adducaau ducada loogu duceeye lilmaridi qofka jiran fii ciyaadatihi soo booqashadiisa waxay leedahay markaad u tagto laa ba'sa dhib ma leh dahuurun huwa cudurkaanu dahuurun dahirid weeye oo dembi dhaaf weeye insha allah ilaahay dhib ma leh baleeye alla kaaga dhigi maaye ilaahay dembi dhaafuu kaaga dhiga waana raysa doontaa w waxaa leedahay laa ba'sa dhib male dahuurun mid oo wax dahira wey cudurkaanu fiiri cudurkaanu waa mid dunuubta dahira insha allah de alla doono saasaad leedahay isaguna waa inuu ku farxaa oo usan dhihin dahuurna maahan balaayo ay haysata waa inuusan dhihin haduu balaayo haysata yahay inu balaayadu kusii dhacday u badan xadiidkaas cabdullahi bni cabaasaa nabiga ka wariyey radia allahu tacaala canhuma waxaad kaloo leedahay markaad qof soo booqato as'alullaha allaan weydiinaa allaha alcadiima weynan ka badan rabba alcarshi allahaasoo rabba alcarshi carshiga rabbigiisa ah carshiga alcadiimi weynan ka badan an yashfiyaka inuu ku caafiyo aan alla weydiisanaa fiiriya ducada dadka jiran waxyaalaha lagu akriyaa oo nabigu dadka baray waa tawxiid laakiin quraafiyaalku waxay ku akrinayaan waad arag yaa madadallaahi madaad ya ajr اanbiyaai wاlmursaliin madad ya malad alcaajisana madad ya ahlbayt rasuul asxaabi اmadad ya sayidi ustaad ish cabdqaadir madad madad ya wliya alla kulakum madad ya latiifa sunca ya man kulama dahma amra jahal waxa ay sheegay wax alla wax jini iyo insi wax yaqanin ay u dhawaaqaya ka war jini iyo insi wax yaqanin fiiriya ducooyinka nabigana waa tawxiid ilaahay baa loo kala yeelaya subxaan allah war ilaahay uga baqa waxaa iska daaya jalamaad dahamaa diin iyo midna u noqon mayde ummadaane waxa weyan ummadan ilaahay ku xiro ilaahay magangeliye cudurna kama qaadi karaan waxaasu waa wasi darayaan waxaasu waa wasi darayaan marka as'alullaha allahan weydiisana had leedahay cabdulqaadir iyo allaxaa wax iskugu daray alla kaliya u weydii cabdulqaadir cudur iyo caafimaad midna wax kama galeen addoon ilaahayuu ahaa ilahay ha u naxariisto qabrigiisana allah u nuuriyo laakiin cudur iyo caafimaad nasiib kuma laha waxna kama tari karo u ducee waa culummadii muslimiintoo dhimatay mid kamida ilaahay weyna qabrigiisa inuu u nuuriyo laakiin ha tuugin as'alullaha allah ayaan weydiisanaa allaha alcadiima weynan ka badan allaha rab alcarshi carshiga rabbigiisa carshiga alcadiimi weynan ka badan an yashfiyaka inuu ku caafiyo sabca maraad toddoba maraad ku celina tawxiid wey cabdullahi bn cabaas weliye weliba xadiidka waxaa aakhirkiisa la socotay hadalkan qiimaha badan oo nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam maa min cabdin muslimin yacuudu mariidan ma jiro qof muslimahoo soo booqda qof jiran qofkaasoo lam yaxdur ajaluhu aan mawdkiis waqtigiisii imaan waqtigii uu dhima laha aan soo gaarin oon ajashiisii dhammaan qof aan ajashiisii dhammaan qof muslimoo soo booqdaa ma jiro oo fa yaquulu yidhaahda cindahu agtiisa sabca maraad toddoba mar yidhaahda asal allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ilaa haddayba dhacdo caafahulah alla waa caafiya nabi maxamed saas yiri sala allahu alay wasalam qof muslima hadduu soo boqdo qof jiran oo aan ajashiisii dhammaanu hadday jashu dhamaatay wax baaji kara male uu dhimana hadduu jirana ood intan ku ag akrido toddoba goor agtiisa saas ka tiraahdo khalaas waa raysana saasaa nabi maxamed yiri sala allahu alay wasalam fadlu ciyaadati lmariid fadlu ciyaadati lmariid qofka jiran soo booqashadiisa ajarka laga helo fadlu ciyaadati lmariidi qofka jiran soo booqashadiisa ajarka ay leedahay iyo fadliga ay leedahay qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa caada rajulu qofku markuu soo booqdo akhaahu walaalkiis almuslima ee muslimka ah masha wuu soconaa fii khilaafati ljanna janno gurashadeed mirihii jannada isagoo guranayo lamid yahi markuu soconaa ajarka uu shaqaysanayo mirihii jannada isagoo saas u guraayo lamid yahi markuu soconayo ka war qofka oo booqashada qof muslimaho jiran booqashadiisa aada in alla intaas u socdo nabigu wuxuu ihi sala allahu alay slam jannadiiu guranaya idaa caada rajulu qofku markuu soo booqdo akhaahu walaalkiis almuslima muslim ah mashaa waa soconayaa fii khilaafati ljannati jannada gurashadeeda xataa yejlisa ilaa uu fadhiisto in alla intaas uu sii soconaa saas fa idaa jalasa markuu fadhiisto hamaratu waxaad daboolaysaa alraxmatu naxariis ilahay naxariis ilahay aa dhinac walba ka daboolaysa fa in kaana hadduu yahay gudwatan aroortii subax hadday aheyd waqtigaas uu soo booqday waqti subaxa hadday aheyd sallaa waxaa u ducaynaya calayhi qofka wax soo booqday sallaa waxaa u ducaynaya calayhi qofka wax soo booqday sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag a u ducaynaya salahaddat waa tii oo waxa ku sallinaya wey habaar maahan markaan ogow calaa ka daba martay waxa wey waa habaar isku dheh markaan waxa weeye waa tii bimacnaa salliga aheyd sallaa caleyhi waxaa ku sallinaya hadda dacaa maahan mogta meesha sallaa a meesha ku taala soo ma dacaa ay had wixii aan ku yidhi markay calaa ka daba martay habaar noqota ee sallaa ma ahayn sallaa waxaa u ducaynaya calayhi qofka soo booqda qof jiran sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto ilaa galab la gaaro toddobaatankaas kun waa u ducaynaya allahu akbar wa in kaana hadduu yahay waqtiga waqtigu in kaana alwaqtu waqtigu hadduu yahay masaaan galab galab hadday tahay waqtigaas uu wax soo booqday tii hore maxay ahayd fa in kaana waqtigu hadduu yahay qudwatan subax tanna maxaa leedahay wa in kaana waqtigu hadduu yahay masaaan galab sallaa calayhi waxaa u ducaynaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabaristo ilaa waabuu ka bariyo xadiidkaasna caliy bnu abi aalib ayaa wariyay radia allahu canhu marka waa ajar weyn ayaa laga hela soo booqashada dadka muslimka u jiran ducaaulmariidi qofka jiran waxa weeyaan ducadiis uu ku ducaysa lahaa alladii mariidka ya-isa ka quustay min xayaati inuu noolaanayo mariidka aad jirada ugu dhibtooday oo is yidhi waxa weeyaan nolol hadda kadib iyo raysasho dame arki maydid qofkaas ducaduu ku ducaysa lahaa ilaahu dil kaliya inuu yidhaha may lama ogola qofka mariidka jiradu dhibtay ee ka quustay nolosha ducaduu ku ducaysa lahaa wey ma la ogola inuu yidhahdo ilaahu idili lama ogola duca ducadaana la raba inuu ku ducaysto fiiri waxaa la yihi ducaau lmariidi qofka jiran ducaduu ku ducaysa lahaa alladii mariidka ya-isa ka quustay min xayaati noloshiisa wuxuu leeyahay allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariisto waalxiqnii ilaahu i haleeshii birafiiqi alaclaa rafiiqa sare saaxiibada sare waa kuwe culamada jumhuurta ahlxadiidka waxay ku fasireen waxa weeyaan rafiiqa sare in loola jeedo kuwii ilaahay ku sheegay aayadii suuratu nisa oo ilaah uu yidhi maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxa weeyaan qofka alla iyo rasuul adeeca wuxuu la jirayaa dadka alla u nimceeyey oo nabiyaalka iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta waxasuna ulaaika rafiiqan wax lala rafiiqo kuwaasa u wanaagsan oo alla yidhi marka rafiiqaasan alla ku weydiiso wey xadiiskaas caaisha wariday xadiidkaas caaisha wariday jacala nabiyu nabigu wuxuu gudagalay sala allahu calayhi wasalam cinda mowtihi geeridiisa agteeda yudkhilu inuu geliyo yadayhi labadiisa gacmood filmaa-i biyo biyaha inuu saas u dhex geliyo oo fa yamsaxu uu ku tiro bihimaa labada gacmood weja wejigiisa inta saas biyaha gaanta gacmo u geliyo yarxamuk illah ayuu wejiga saas ugu tirayey saas wejiga ugu tirayey marka macnaheedan taas waa maxay qandhada waxa weya biyaha waa lagu rusheeya qandhada iyo xanuunka macnaha adaga qofka haya biyaha waa la marmariya wa yaquulu nabigu wuxuuna dhahayay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahani ina lilmowti dhimashada sakaraatin sakaraada usugnaaday geeridu sakaraaday leedahay waa nabi maxamed sala allahu alay slam ayaa sakaraadku saas u xanuujinaya caaishana xadiiskaas wariday wuxuu kaloo leeyahay qofka oo aada u xanuunsan laa ilaaha ila allahu allahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdahu laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allahu lahu lmilku walahu alxamdu walahu alxamdu laa ilaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila billah uu leeyahy wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane uu leeyahay wallaahu allahna akbaru wax wey wax walba ka weyn wallaahu allahna akbaru wax walba ka weyn saasuu leeyay weliba xadiidka waxaa ku jirtay nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slm markuu intaas yidhaahdo allah wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa ana wa ana akbaru macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro in aniga maahay anaana wax walba ka weyn saasuu leeyay sidaas ayuu leeyay marka markuu yidhahda marka laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdow keligiis xaalu yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdow keligiis xaal uu yahay saas uu leeyahay laa shariika mid la wadaagaana lahu allah uma sugnaanin sidaas ayuu leeyahy inuu sidaas yidhaahdo ayaa laga rabaa nabigana sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi markuu qofku yidhahdo laa ilaha illa allahu waxda allah wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa ana waxdi macbuud xaq lagu caabudo ma jiro aniga maahane keligay marka uu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah markuu intaas yidhaahdo ayaa allana leeyahay laa ilaaha ilaa ana waxdi laa shariika li shariik ma lihi markuu yidhaahdo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane lahu keligiisa almulku boqortooya u sugnaatay walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay markuu yidhaahdo alla uu hadlinasna alla wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahane liyalmulku anaa boqortooyadu ii sugnaatay waliya alxamdu anaana mahad ii sugnaatay marka markuu yidhaahdo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane walaa xawla xeelad malihi aan dhibaatooyinka uga wareegsado walaa quwata xoog malihi ilaa bilaahi allah kaalmadiisa maahane alla wuxuu leeyahay subxaana laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahane aniga maahane ilah kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro walaa xawla xeelad lama hayo walaa quwata awooduna ma jirto ilaa bi aniga maahane weliba xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirtay qofka markuu sakaraadka yahay sidaas yidhahdee dhinta lam tadcamhu naar naaru ma cunto naaru ma cunto qofkaas marka sakaraadka saas inuu ku yidhahdo la rabaa qofku saas inuu ku yidhaahdo ayaa la rabaa xadiiska abu saciidin alkhudriy iyo abu hurayra labadu waa wariye talqiinu lmuxtadiri talqiinu lmuxtadiri qofka lagu soo xaadiray ee sakaraadku hayoo mawdka u yimid laqininta laqininta loo laqinaayo tawxiidka masale weyn muhiim ah soomaalida agarkoodu ay dayaceen weeye halkan oo waa maxay qofka haddaad aragto inuu sakaraadayo ood istiraado qofkaanu waa socdaho waa dhimanaya ilaahay baa garanaya laakiin calaamadihii mawdkaa saaran waxa weya muhiimadda ugu weyn oo loo qabtaa waxay tahay in loo laqino laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah wax faa-iidaah oo la egu ma jirto oo qofka loo qabto taasaa la rabaa qofka waa in loo laqino tawxiidka nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man qa man kaana qofkuu ahaado aakhiru kalaami hadalkiisa waxa ugu dambeeyaa laa ilaaha ila allah dakhala aljanata jannada ilahay u geli keli aakhiru kalaami hadalkiisa wax ugu dambeeya qofkay noqoto laa ilaha ila allahu jannada alluu geli marka waxaa la rabaa qofka waxa weya mar haddaad aragto inuu qof socdo yahay oo sakaraadayo inaad u laqinto oo aad sabab inaad ugu noqoto in kelimada ugu dambayda ay noqoto tawxiid maxaad samayn ma waxaad leedahay agtiisa inta fadhiisata ad leedahay laa ilaha illa maxamad rasuulullah dhihi maydid waxaad leedahay qul dheh aad leedahay sida nabigu dhihi jiray maaha sida dad badan ay yidhaahdeen ama bacd alculamaaba oo yidhaahdeen la dhihi maayo dhuhi dhehe waa intaas u xanaaqu yidhah dhihi maaye laga xanaaji maaye waxaa laleeyahy agtiisaa lagu sheeg sheega taas sax maaha dariiqa nabigaa saxa nabiga qul uu ku yidhi inuu u tegey qul dheh uu yidhi marka qul dheh aad leedahay marka dheh aad leedahay waxaad leedahay waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah dheh aad leedahay markuu yidhahdo waa ka aamusay ku celcelimaya haddii had uu hadlo markaas kadib maxaa xaqiiqo noqotay laa ilaha illa lahudi hadal inuu ka dambeeyey maxaana la rabay laa ilaha illa lahud inay noqoto kelimada ugu dambayd oo kasoo baxda markuu dhimanayo waad ku celinaya dhexaad leedahay laa ilaha illa allah waxaad l rabaa in lagu dadaalo kelmada ugu dambayda ee carabkiisa kasoo baxda laa ilaha illa inay noqoto maxamed rasuullah laa ilaha illa allah hadda lafdiga xadiiska meesha noogu qoran laakiin a'imada ahluxadiidka ama shuraaxda xadiidka sidaa xaafid ibn xajar oo kaleeto waxa weeyan saaxib ilcawn macbuud laftigiisu waa kasoo naqliyey waana taqriiriyey mubaaraka fuuri tuxfatulxawadiga sidoo kaleeto aimada ahlu xadiidka in badan oo ka mid ah waxay yidhaahdeen laa ilaha ila allahuda waxaa loola jeedaa kelimat tawxiid labadii kelima tawxiid sida kirmaaniba uu yihi oo waxa weyan cayni uu kasoo naqliyey wuxuu yihi kelimadan waxa weeyan waxaa loola jeedaa laa ilaha ila allahuda tawxiidkiyaa loola jeeda labadiisii kelimo oo ah laa ilaha ila allahu maxamedun rasuulullah saasaa loola jeedaa marka sidaas ay yidhaahdeen culammadu marka waxa weeyaan waa inaad u laqinto waana inaad ogaato siday ahlucilmigu dhihi jireen qofka hadduu bidca la yimaado sunna laga siiba kumana soo laabato ummaddan waxa weeyaan qayrka intaas leeg oo qofkii sabab ugu noqon kara janno waxa weeyaan waxa seejiyey waa bidco oo booskii waxaa bedelay in lagu dadaalo qofka in kelimada ugu dambayda laga dhigo inuu bal ku hadlo laa ilaha illa allahu in lagu dadaalo waxaa bedelay yaasiinka qof soomaaliya markuu dhimanaa waxaa loogu dadaalin yaasiin inuu helo si waxa loogu dadaalin aan loogu dadaalin wax kale markaasa waxaa dhacday in wadaad laga keeno qaar kamida meelaha culummadu ku yar tahay waxa laga keenin conton kilomitr aa laleeyahay wax yaasimiya inuu yaasiinka seegaan ka cabsanayno oo waxay aaminsan yihiin mathalan fiiri ariga iyo geela iyo loda iyo dadka dhaqda miiga neefka isagoo xayaata mustaqira ku jirtoon weli raf aan sak aan dhiman oo nafu ku jirta dii la gawraco neefka jira waa xalaal neefka laakiin haddaan iyadoo la gawracin uu dhinto baktiya layidhaa soo maaha qof alla qofkaan yaasiinka lagu akrin oo dhinta baktiya camal uhaystaa sida neefkaas aan la gawricin oo kaleeto camal ay moodaan waxyaalahan la yaab kale ay ka mid tahay yaasiinka in lagu akriyana xadiidka ku soo arooray waa daciif ee ma sugna fiiri ma sugna sidaas darteeda sunno ma ahan xadiidka ku soo arooray yaasiin in lagu akriyo oo dhahaya iqra-uu calaa mawtaakum yaasiin dadka idinka dhinta yaasiin ku akriya xadiidkaas abu daawuud ayaa wariyey raqamka wuxuu ku yaalaa saddex kun boqol labaatan iyo ko ibnu maajah ayaa wariyey wuxuu ku yaalaa raqamka kun afar boqol afartan iyo sideed waxaa wariyey nasaa-i fi lyowmi waleyla fi camal yowmi waleyla macnaha iyo axmed ibni xambal iyo keyrkoodba waxay ku wariyeen min dariiqi sulaymaan ataymi can abi cuhmaan dariiqaasay ku wariyeen xaafid ibnu xajar raximahullah kitaabkiisa qiimaha badana talkhiiska wuxuu ku yidhi juska labaad juska labaad safxada boqol iyo toban safxada boqol iyo toban waa dabcada labada mujalla dabcada labada mujalla-a weeye wuxuu ku yidhi oo uu taxqiiqeeda leeyahay asayid cabdullaahi haashim dabcada labada mujalla-a ee taxqiiqeeda uu leeyahay asayid cabdullaahi haashim wuxuu ku yidhi xaafid ibnu xajar wa acalahu ibnu lqadaan xadiidkan waxaa cileeyo yidhi cilaa ku jirta ibnu qadaan wuxuuna ku cileeyey bilidiraabi in idiraab ku jiro waa cilo keligeed ku filan ko wuxuu kaloo ku cileeyey waa bilwaqfi inuu mawquuf yaho nabiga in loo kor yeela aysan sax ahayn waa labo waa cilo kale wa bijahaalati xaali abi cuhmaan wa abiihi cilo saddexaadu ku cileeyey oo ah abi cuhmaan iyo aabihiis labadaba inaan la garayn oo majhuul ay yihiin waa cilo keligeed ku filan saddexdaas ciluu ku cileeyey wuxuu yidhi xaafidku waa naqala abubakr ibnu lcarabi wuxuu soo raray abubakr ibnu lcarabi can daari lqudniy daarulqudni wuxuu ka soo raray annahu qaala inuu yidhi haadaa xadiidun daciifu lisnaad xadiidkan waxa weeyaan xagga sanadka waa ka daciif majhuululmatni matnigiisuna wax la yaqaanba ma ahan walaa yasixu mana ku ansaxayo filbaabi baabkan xadiidun xadiid ka fiiri talkhiisulxabiir juska labaad safxada boqol iyo toban dabcadda labada mujallaa ee taxqiiqeeda uu leeyahay asayid cabdullaahi haashimbal marka xadiidkaas waa nuucaas waxa weeyaan sanadkiisu ma sugna matnigiisu ma sugna hal xadiidoo ku suganna ma jiro qof ka dhimanaya yaasiin ha lagu aqriyo diinkii nabigana ka mid maaha waxaad dhici karta inaad tiraahdo yaasiin qur-aan waayo qur-aan maa la diida ha qur-aan maa la diida qur-aan la diidi maayo adiga see taladu kaa ta waxaa la diidaya nabiga inaad khilaafto ha nabiga sala allahu calay wasalam qofka dhina dhimanaya waxa weeyaan laa ilaaha ila allahu kelimadaas in loo laqino weeye sunnadu ma garatay ee sunadii nabiga maaha yaasiin in lagu akriyo haddaad yaasiin ku akrida nabigaad khilaaftay nabi khilaafidaas wey waxa la diida mideeda kale ka waran hadeer qofka marka uu tukanayo ragco walba markuu istaago faatixada waa inuu akriya hadduusan akrin waxa weeyaan salaadiisu ansixime hadduu xataa faatixadu waa toddoba ayado soo maaha hadduu inta u kaadiyo oo iska daayo faatixada suuratulbaqara bedelkeeda akriyo suuratulbaqarana waa imisa waa imisa aydo laba boqol sideetan iyo dhowr ayado soo maaha hadduu akriyo salaadiisa waa badalan ma ansaxayo haye haddaan idhaana ka waran qur-aanka la diida baqara maa la diida haddaan idhaana ka waran a baqara maa la diida haddaan idhaana ka waran waxa weyan baqara diidad iyo faatixa diidad iyo maahan waxa weeyaan wax walba nabiga in lagu raacaa la rabaa sala allahu ala salam sala allahu calayhi wasalam wixii uu iska daayay in la iska daayo yaasiin kuma akri jirin saxaabadiis markay dhimanayo wixii uu sameeyeyna in la sameeyo tawxiidkaasaa loo laqimi jiray ee sida nabiga ugu laqimi jiray ugu laqi sidaas wey sida la rabaa diidid iyo maaha meel walba wixii alla dhigay iyo rasuul in la dhigaa la rabaa qofkan dhimanayo yaasiin in lagu akriyo diintii kamid maaha nabigu meeshaas waxa weya yaasiinka ku akriyo ma dhihin mar hadduusan nabigii dhihin wixii nabigu yidhi maxay ahayd qulu waxa wey laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah u laqino u meeriya dadka idinka dhimanaya tiiyaa nala ka rabaa marka tiyana la ka raba walaalayaal xadiidkaas waxaa wariyey mucaad ibnu jabal waa xadiidka oo waxa weeyaan man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allahu dakhala aljanna ducaau man qof ducadii uu ku ducaysa laha usiiba lagu asiibay bimusiibatin dhibaato qofkay dhibaato ku dhacdo naftiisa maalkiisa waxbaa un ku dhacay maala ka halaagsamay qofuu jeceliya ka dhintay ducaduu ku ducaysa laha ducaau man ducadiisa usiiba lagu asiibay bimusiibatin dhibaato wuxuu leeyahay haddii dhibaato lagugu asiibo mar alla markay dhibaatadu kugu dhacdo waxaad leedahay inaa anagu lilaahi allaan usugnaanay annaga dhanba allaana leh wa inaa anagu ilayhi alle xaggiisaan raajicuuna u laabanaynaa ilaahay xaggiisa ayaan u laabanaynaa allaahuma ajur lii ilaahu iga ajarsii fii musiibatii dhibaatada igu dhacday wakhluf lii allow bedel isii allow wakhluf lii allow iigu bedel khayran wax ka khayr badan minhaa musiibada oo wixii iga hallaabay ilaahow wax ka fiican iigu bedel dii qof kaa dhintay dii maal kaa baaba-ay ilaahow wixii iga halaagsamay wax ka fiican iigu bedel saasuu ku ducaysan qofka xadiidkaas umu salama umulmuminiin zawjatu nabiyi sala allahu caleyh wasalam ayaa warisay weliba xadiidka waxaa ku jirtay fiiri waxaa ku jirtay qof muslima ma jirto oo addoon ma jiro saasuu ahaa maa min cabdin tusiibu musiiba addoon ma jiro dhibaato ku dhacda oo sidaan yidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaahuma ajur lii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha qof yidhaahdaa ma jirto ilaa hadduu yidhaah ajarahu llah ilaahay wuu ajar siiyaa fii musiibati musiibadiisa wa akhlafa lahu khayran minha wuxuuna ugu bedelaa wax ka khayr badan saas xadiiska la socotay umusalama waxay tiri zawjkaygii abusalama markuu iga dhintay abusalama saxaabi la dhihi jiray cabdullaahi bni cabdilasad ayaa qabay umu salama markuu iga dhintay ayaan maqlay nabigoo leh sala allahu calay waslam xadiiskan sheegaya oo leh qofkii sidaan yiraa ilaahay ajarna waa siya wax ka khayr badan waa ugu bedelaa sidiiaan ku ducaystay tiri markaan ku ducaystay fa akhlafa allaahu lii khayran minhu rasuulallahi sala allahu alay slam ilaahay zawj ka khayr badan u siiyey oo yuu ahaa saxaabigaas jaliilka ee nabi maxamed garabkiisa asagoo ka dagaalamaa la dilay nabi maxamedaa guursaday soo nabi maxamed kama qayr badan saxaabi kasta iyo qof kastao muslima nabigaa ka qayr badan nabi maxamedaa guursaday ka warrama sidaasa ilaahay bedel qayr layniin siina marka dhibaatan ku dhacda habooyinina dharka iska jeexjeexinina waxa weyan haqayla dhaaminina waxa weeyaan ducadan ku ducaysta sidaasaa wanaagu ku jira wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed